barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa afarta bisha janawari sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa daraasad cusub oo lagu soo kordhinayo tacliinta lagu qaato dugsiyada wax lagu barto ee dalka jibuuti arrinta weynu ku soo biiriyey ministarku iyo qorshaha tobanka soo soo socda waxa weeyaan inaannu ku darno kormariyaasha iyo macallimiintuba waxaan leedahay sheekh wanaagga kolkaa waxaan khataraadka aad ogtiin sigaarka jaadka khamriga si lagu ilaaliyo waalid jacaylka calanka wadan jacaylka inaan iyo diintoodii saa ogteenba ardayda salaadii tukadaan sidii dhaqanka waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu kaga hadlayno xaaladda waxbarashada dhallinyarada soomaalida ee wax ku barta dalka bangaladesh
kaalimihii heesahana kama marna
heestaasi malaha jimcaha inaynu la sugnay ahayd jacfarowe ciyaarihii iyo qodobo kale ayaynu u haynaa dhegaystayaasha barnaamijka dhallinyarada maanta ku xidhan marka horese warkii caalamka oo kooban
wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa saddex wasiir xidhalkii looga qaaday islamarkaana saddex wasiir oo kale boosaskoodii loogu magacaabay ra-iisul wasaaraha ayaa xilalkii ay hayeen ka xayuubiyey yuusuf garaad cumar axmed wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga khadre axmed ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha cabdi faarax saciid juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ra-iisul wasaaraha ayaa wareegtadan uu soo saaray waxa uu ku magacaabay saddex wasiir oo cusub oo buuxiyey xilalkaasi bannaanaaday maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha cabdi maxamed sabriye waxaa isna loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta danjire axmed ciise cawad isna waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah
ugu yaraan afartan milyan oo qof oo ku nool xeebaha bari ee dalkan maraykanka ayaa dhex dabaalanaya duufaano baraf iyo qabow ah kuwaasi oo la sheegay in cabirka barafkaasi uu noqonayo magaalooyinka qaar in ka badan labaatan sentimitir sida magaalada boston new england gobolka new england iyo weliba ilaa xadka dalka canada waxaana la sheegay inuu yahay kii ugu qaboobaa muddooyinkan dambe
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington wasaaradda waxbarashada dalka jibuuti ayaa casharada lagu dhigto dugsiyada dalkaasi ku daraysa barnaamijyo cusub oo ay ardaydu fasallada ku qaadan doonaan qorshahan cusub ee ay ardaydu qaadan doonaan ayaa waxyaabaha lagu bari doono waxaa ka mid a wadaniyadda anshax wanaagga iyo weliba ka ilaalinta ardayda mukhaadaraadka kala duwan oo ay ka mid yihiin sigaarka iyo jaadka warbixintan waxaa jabuuti ka soo dirtay sagal saciid faarax wasaaradda waxbarashada dalka jabuuti barnaamijyada cusub ee ay soo kordhisay waxaa ka mid ah in lagu daro casharada laga bixiyo fasalada qur-aanka kariimka ah iyo tarbiyadda islaamka iyo sidoo kale hiddaha iyo dhaqanka iyo heesaha calanka kuwaasoo aan horay uga mid ahaan jirin casharadii loo dhigi jiray ardaydii hore cabdulqaadir daahir aadan waxa uu ka mid yahay kormeerayaasha wasaaradda waxbarashada waxa uuna sharaxayaa casharadan cusub ee lagu soo kordhiyey dugsiyada hoose saad aragteenba qorshaha jadiidka uu madaxweyne carab ku dhuftay in lagu daro barnaamijyadii waxaa la yidhahdaa civismiga afka qalaad oo ah anshax wanaagii loo soo celiyo saad ogtiinba bulshadu waxay ku noolaanaysaa haddii awlaaddeenu ilaalino aan ku habaabino diinta iyo anshax wanaagga kolkaa waxaa arrinta weynu ku soo biiriyey ministerku iyo qorshaha tobanka sano soo socda waxa weeyaan inaannu ku darno kormariyaasha iyo macalimiintuba waxaan la anshax wanaagga kolkaa waxaana mukhtaraadka aad ogtiin sigaarka jaadka khamriga si lagu ilaaliyo waalid jacaylka calanka wadan jacaylka inaan iyo diintoodii sababtanba ardayda salaadii tukadaan sidii dhaqanka marka aroortii iskoolka yimaadaan calankaa la saaraa waa taa weyan tahay markaan ku dhaqaaqnay iskoolku iskool ilmihii cilmigun maahayn waa in tarbiya waxaa wasaaradda tarbiya la dhahdaa kolkaa iskoolkuna wax weyn buu ku leeyahay tarbiyadda awlaadda ilmaha yar markuu gurigiisa uu ka yimaado waalidku ka yimaado waalidku wuxuu ku aaminaa iskoolkii kolkaas kolsaadogtiima dugsi baa la dhahdaa dugsiga waa hooyiga weyan lagu hayo kolkaa ilmihii in caqli la siiyo maskax la siiyo laakiin tarbiyadiina maarata lagu abaabiyo taasa muhiima annaguna dee waan la garabgelina wasiirkayaga iyo madaxweynaha arrintaa way ku dhaqeen haddaanu nahay kormariyaashii macallimiintii ardadii hore ee dhammaysatay waxbarashada dugsiyada dalka jabuuti islamarkaana aan u helin fursad in lagu baro tarbiyadda islaamka iyo taariikhda dalkooda ayaa qaar ka mid ah waxay hadda yihiin macallimiin dhiga barnaamijyadan cusub ee lasoo kordhiyey maxamed cali dhabar waxa uu ka howlgalaa dugsi ku yaala deegaanka weeca oo hoostaga gobolka carta waxa uuna ka warramayaa casharada ay caruurta baraan iyo sida caruurta haddu ay uga nasiib badan yihiin xilligoodii ciyaalka imika waxay naga nasiib badan yihiin waxaa loo dhigaa macalinka qur-aanka jira horta inta la fasalka la gelin waxaa lagu heesayaa heesta calanka ku heesayaan ciyaarka koobaad iyaaka labaad iyaaka saddexaad ka afraad ilaa ka shanaad marka qur-aanka waxaa lagu dhex dhigaa fasalka dhexdiisa fasalka dhexdiisa lagu dhigaa awal xaafada lagu dhin jiray qur-aanka oo dee waalidka baa ku biirin jiray madarsaha qur-aanka anaka waagaygii subax baa dhigaynay ama galan baa dhigaynay dowladdu waxay sii badisay fasaladii iskoolada sii badisay waxay dhigtaan labada gelinba kawar markii heesta calankiiyo maad garanaysen maba garanay badaa baa ku baranay bisha calanka ma maqli jir heesta calanka magaha fasaladii o dhan ba waxaa ku yaala heesta calanka amba adaa akhrisanay weliba saddex af carabigii af faransiiskii af soomaaligii iyo af canfarkii iminkana waxaa jooga wasiir masuul hani macalin mas-uul ku noqday dugsi sareete wasaaradda tacliinta jaradaro ka soo maray mustafe oo dee iminka garansanba tacliinta waxay ka dhigan tahay macalinka wuxuu ka dhigan yahay ardayga wuxuu ka dhigan yahay tamaashirta waxay ka dhigan tahay ku bixi jira hawshii oo weligeyba dee shaqadiisin ahayd tana waa nasiib buugaaggan iminka jugdaasamasana waxaa ku jira buugaaga dhaqankaa ku jira magacaga islaamkaa ku jira balse imika kun nasiib bay leeyihiin aadaabtii baa ku jirtaa tarbiyaddii baa ku jirtaa magacadii magaci garanaya ba ku jira wadanka weliba wadanka laga sheekeyna bogan wadan buurihi wadanka taariikhda wadanka hijadihii wadanka ilaa kaarkii jabuuti oo dhan buu ka sheekeynaya yaa loo dhigaa adiga waxaad ka shaqeysaa iskoolada ku yaala hayjadaha ama meelaha tuulooyinka ka baxsan magaalada ka waran imise arday baa dhigataa meesha hadda adigu ka howlgashid waxaan ka dhigaa magaalada waxaa ka shaqeeya jasoneer ka yahay magaalada weeca koleeshka kolleejkaasi wuxuu isku keenaa iyo lahjidaha kadha hararaha ka ah sida marjagac kartaa sekontian ayaa yimaada oo ka dhigtaa ilaa kuwii weecaad ilaa afar boqol iyo waxay yihiin dhowr afartan iyo kolleejka yihiin inta hoosena waxay yihiin ilaa saddex boqol in toddoba boqol ayaa meesha joogta subaxii waxay ku heysaan calankii wadanka ku heysaan kuwa yarar oo kuwa yaryar iskoolka hoose markay galaan haddii toona macalimiintii dee dugsi waxay udhigaan casharada caadi udhigaan dharkiiba laka sheekeynayaa waa sawir kasta ku yaalan waa sarka jabuuti sawir jabuuti laga qaaday unba ku yaal lakin buugaanta waagi hore sawirad waxaa sawirad dibadda laga keena dadka garanayba laakiin maanta sawiro cajiiba oo jabuuti laga qaaday halkan waa jabuuti halkan waa goqon baaqa waa kaabadii xumbuli oo qoraala horumar weyn dhinaca tacliinta waa nasiibkan hadda waxaana siiyey madaxweynaha ismaan margeele aad buu ugu mahadsan yahay iyo marwe wadanka
warbixintii sagal saciid faarax ay nooga soo dirtay magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti ee ka hadlaysay maadooyinka cusub ee lagu soo biiriyey dugsiyada waddankaasi
weli arrimaha waxbarashada ayaynu ku guda jirnaaye boqolaal dhallinyaro ah ayaa sanad kasta waxbarasho u doonta dalalka dibadda haba ugu badnaadaan kuwa ku yaala qaaradda asia dalka bangaladesh waxa uu ka mid yahay kuwa sannadihii ugu dambeeyey dhallinyaradu aqoonta u raadsadaan haddaba waa sidee xaaladda dhallinyarada halkaasi wax ku barta maxayse yihiin takhasusyada ay intooda badan soo qaataan waxaanu idiin haynaa qaybtii labaad ee waraysi wariyaha v o eda ee bowrama haashim sheekh cumar good uu la yeeshay mursal cumar cilmi oo halkaasi wax ku soo bartay waxaana uu ka soo laabtay dalka bangaladesh waxaana uu ugu horreyntu weydiiyey goorta uu waxbarashada halkaasi ka bilaabay mursal waxaad sheegtay in inta badan ardayda soomaalida ee wax ka barataan waddankaasi bangaladesh ay u badan yihiin inay wax ka bartaan jaamacadaha gaarka loo leeyahay jaamacadaha gaarka loo leeyahay qiimaha ay ku baranayaane lacagtu ma mid qaaliya mise waa mid jaban oo noloshoo saamahaya horta haashimow waxbarashadu qofku markuu wax baranayo meel kastu wax ka baran kara waddankiina waxbarasho waa laga heli karaa waxbarasho tayo fiican laakiin marka jaamacadaha la tago kharash ahaan way ka jaban yihiin markaan ku leeyahay waddankiina way ka qaalisan yihiin waddankiina kama jaban waxay ka jaban yihiin waddamada jaarka ah sida malaysiya oo kale bakistan indiya oo kale marka loo eego wadamada jaarka bangladesh laa bangladesh baa ugu jaba marka qofku halkuu ka aadi lahaa malaysiya kharash badan baa kaga baxaysa waayo qofka noloshiisa oo dhan waxbaa laga yaabaa inuu bishii boqoliyo konton dollar noloshiisa ku filnaato laakiin hadduu qofku malaysiya ku nool yahay oo kale waxaa laga yaabaa inuu saddex boqol dollar ama laba boqol iyo konton dollar noloshiisa ku filnaato marka kharash ahaan markuu jabanta marka kuleeyahay waa marka wadamada jaarka loo loo loo loo barbardhigo saasay u jaban tahay marka jaamacadaha brifatka ana dee jaamacadu way kala qaalisan yihiin kuliyadaha la kala baranaya way kala qaalisan yihiin marka qofku kuliyadda uu baranayo ayay ku xidhantay iyo jaamacadda uu baranayo hadduu jaamacadda jaamacadaha waxaa la eegaa ranking siday u kala sarreeyaan ay u kala magac weyn yihiin baa loo eegaa jaamacaddu hadday tahay jaamacad magac weyn leh kharash ahaanteedu u badan yahay kharash lagu baranaya marka hadday jaamacaddu tahay jaamacadahan iska dhexdhexaadka ah kharashkeegu ka jaban yahay taa jaamacadda magaca leh marka kharashku inta badan soomaalidu marka waxay tagaan jaamacadahan iska meel dhexaadka ah ayay tagaan marka kharashkiina la bixin karo ay iska dabri karaan ay tagaan tusaale ahaan imsoo kale ay bixin karaan
ardayga digriga samaynaya wuxuu bixiyeynayaa qiyaastii lacag toban kun oo dollar gaadhaysa ayuu bixinaya afartan sano ardayga digriga koowaad samaynaya laakiin markaan kuleeyahay digriga labaad qofki wuxuu bixinaya saddex kun oo dollar ayuu digriga labaad ku samayn karaya marka dhammaan waxbarashadiisii digriga labaad ee masters digriga saddex kun oo dollar ku samaynaya laakiin hadduu malaysia oo kale tego tusaale ahaan qofki waxaa laga yaabaa inuu master ku sameeyo toban kun oo dollar marka that's why aan kulehay qiimahaan way jabanta qofkii wuxuu baahanayaa guri uu dego meeluu wax ka cuno noloshiisa kale muxuu ku dabari karaa ee dhaqaalaha ee ku baxaya horta biil baa loo soo diraa dadka dhallinyarta waayo waxaa soo biilinaya qaraabadoodii ama qofka aabihii baa jooga ama adeerkii bay dibadda ku maqan ama waalidkiisii waddanka jooga biil u diraya marka waxaa la sameeyaa dhallinyartu way is uursadaan guri bay karaystaan saddex qol ah falaad bay karaysanaya saddex qol ka kooban marka waxay u degayaan labalabo qolkiiba labaa degaysa marka kiraday sheergaraynayaan oo qofkiiba waxbuu kirada bixinaya si kiradii guriga loo daboolo cuntadii iyo wixii cunto ay samaysaynayen way sheergaraynayaan marka marka waxaa qiyaas ahaan laga yaabaa qofkii kiradiisii iyo cuntadiisii inay isku daboosho boqol dollar oo kale marka idinkaa cuntada karsan jiray idinkaa dharka maydhan jiray idinkaa guryaha nadiifsan jiray miya ha dhallinyarta caqabada ugu weyn waxa weeye ki yaraa oo iminka secondary ka soo baxay ama jaamacad ka soo baxo weligii dhar meelan oo cunto karsan ayaa marka halkaa tego cunto karsan la leeyahay marka maalinba qof baa u lahaa cuntada karin jiray laakiin dadka qaar waxay sameeyaan iyagu waxay soo ijaartaan qof u shaqeeya sida dumarka oo kale dumar waxaa jira cuntada sameeya oo u shaqeeya dhallinyarta oo bishii lacag siiyaan konton dollar kala siinaya marka islaanta subax imanaysa quraacii iyo qadadii iyo diyaarinaysaa den habeenimada imanaysa maqribka cashadiiba u samaynaysaa marka haddii aad kharash ahaan kuu saamaxayso inaad qofkaas soo biil siin karto bishii konton dollar islaantaasa cuntada ku karinaysa laakiin haddii aanad awoodi karin maalinba qof baa cuntada galaya oo cuntadii karinaya marka dharkiina waad meedhanaysaa waxna waad baranaysaa marka waa nolol iska adag dhallinyaradaasi markaa wax ka baranaysa jaamacadaha waddankaasi bangaladesh ee adiguba aad ka mid ahayd ardaydii wax kusoo baranaysay aqoonta ay bartaan maxaa u badan
aqoonta ay bartaan waxaa ugu badan dhallinyarta takhaquska koowaad samaynaysa aad waxay u bartaan c s c computer science engineerka aad u bartaan ama softwareka waxyaabahan computerka la xidhiiro dhanbay bartaan way iska yaryihiin ardayda baranaysa social scienceska maadooyinka social scienceska la yidhaahdo isku yidhaahdo sida businesska oo kale artistka oo kale dhallinyarta baranaysa way iska yaryihiin laakiin waxay aad xooga u saaraan waxyaabaha ku saabsan computerka ay aad aad u bartaan dhallinyarta takhaquska koobaad samaynaysa iyo kuwa takhaska laba samaynayna waxaa u badan ardayda baranaysa maamulka iyo maareynta ayaa ayaa iyakuna xoogaha nambar fiicana ugu dambayn su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye dhallinyarada soomaaliyeed ee aad ku aragtay waddanka bangaladesh ee aad wax wada baranayseen iyo kuwa kale ee maaragtay jaamacadaha kale ee iyaguna wax ka baranaya waddankaasi gobolladay ka yimaadeen meelaha ay ka yimaadeen se ma noo tilmaami kartaa Een, dhallinyarta soomaalidu horta waxay ka yimaadaan dhammaan gobollada soomaaliyeed gobol gaar oo ay u badan yihiin haddii aan ku sheego waxa ugu badan dhallinyarta ka timaada muqdisho ayaa ugu badan waxaa kusoo xiga xagga somaliland marka la eego dhallinyarta ka- ka tegaysa boorama iyo hargeysa ayaa iyaguna xoogaha nambar fiicana marka saasay u kala badan yihiin dhallinyartu mursal cilmi cumar oo ka mid ah ardayda wax ku soo baratay jaamacadaha waddanka bangaladesh oo aan ka wareysananay bal ardayda soomaaliyeed ee waddankaasi jaamacadihiisa wax ku baranayay iyo waxyaabihii uu kula kulmay iyo takhasuskiisa wixii ku soo baranayay oo u warramayay barnaamijka dhallinyarada maanta haashim sheekh cumar good v o a warama waa hagaag haatan dhinacii heesaha ayaynu gelaynaa waxaana inoo soo qabanayaa heestan uu qaadaya fanaanka axmed aarshe bun iyo salool jacfarow heestan bun iyo salool baa laydhahaa xalwe iyo iyo qaxwana ma kusoo dirta
way soo socotaa bilaya mid xalwo iyo eh, bun iyo daanga waay soo ma haye salool iyo daanga waa isku mid.
waa gartay marka aad iyo haddaynu aad.
bun iyo daangadii hayno Aha, ma horena waxaad u tiri waxay ku fiicneed maalin inay jimca ah jimcaha heestan in la aad sii iyo daayo.
aad marka qaxwihii iyo iyo gaxo xaraar iyo wax loo loo- loo raadsado aa- aad iyo Mhm, mhm, aad aad iyo marka aad, bun aad iyo iyo salool x- xalwad iyo qaxwana waa Wax- inu wax yaraa ka dhiman waxaa ka dhimneed bun iyo salool aha oo bun iyo daange ah haye bunka waxaa lagu dubaa saliid macsaro waan garta meeshii lagu dari lahaa macaldaangidii layskula dari lahaa lagu cuni lahaa cambuulo waay soo maya daangadu cambuulo maahee waa saloolkii maya bunka iyo daangada iyo cambuulada lagu wada Dhinaca- shuba hal mar baa layskugu wada hal geyn maraa labaad dab la leed.
siiyaa marka waa si wanaagsan bal taana waa qabow we sandheero oo dhinaca farsamada inoo jooga aynu leenahay cambuuladana nagaga dar
ilen ilen subax baad kacdaa noloshu waa sadarka loo adoo si qorshaystay wey si kale kugu soo sintaa wey ilen ilen subax baad kacdaa noloshu waa sadar kaloo adoo si qorshaysay way si kale kugu soo sintaaway sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sigsaagalibaa jire maxaa saxmile qaldamay sigsaagalibaa jire maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii somaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakin waa jimcey buniya u sameeya salo malaha saar baa haye jacaylkeenii samaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcey buniya u sameeya salo malaha saar baahay salbalaadhao sadriga uu ku sii fido sedaantamoy masuulo jacaylabi ino ino salbalaadhao sadriga uu ku sii fido sedaantamoy masuulo jacaylabi hayeeshee waa sunnaha dareen laba wada sida hayeeshee waa sunnaha dareen laba wada sida inuu saawi soo galeeyey maxaa isu kaa sawiray inuu saawi soo galeeyey maxaa isu kaa sawiray jacaylkeeni somaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcey buniya u sameeya salo malaha saar baahaye jacaylkeeni samaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcey buniya u sameeya salo malaha saar baahaye waa hagaag codka axmed caarshe inta haddaynu kaga nimaadno dhinacii ciyaaraha aynu jaleecno nuur xasan bukhaari ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo kulan ka mid ah horyaalka ingiriiska ayaa xalay waxa uu magaalada london ku dhex maray kooxaha arsenaal iyo chelsea labadan koox ayaa soo bandhigay mid ka mid ah ciyaarihii ugu xamaasada iyo xiisaha badnaa ee horyaalka ingiriiska ee sanadkan cusub labada kun sideed iyo tobanka arsenal ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ka daba tagtay chelsea oo kaga horeysay laba gool iyo gool kadib markii uu goolka barbaraha dhammaadka ciyaarta u keenay ciyaaryahan hector bellerin kooxda kubadda cagta arsenal iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey ciyaaryahan jack wilshar hase yeeshee ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulankii xalay aadan hazard ayaa chelsea rigooro ugu barbareeyay daqiiqadii toddoba-iyo lixdanaad marcos alonso ayaana u dhaliyey goolka labaad kooxda chelsea daqiiqadii afar iyo siddeetanaad ka hor inta uusan dhammaadka ciyaarta bellerin uusan ka dhigin laba gool iyo laba gool weli kooxda manchester city ayaa laba iyo lixdan dhibcood ku horkacaysa horyaalka premier leaguea ingiriiska waxaa kusoo xigta oo kaalinta labaad ku jirta manchester united oo leh toddoba iyo afartan dhibcood chelsea waxay ku jirtaa booska saddexaad waxa ay leedahay lix iyo afartan dhibcood liverpool ayaa ku jirta kaalinta afraad oo leh afar iyo afartan dhibic dhinaca talyaaniga kulan ka tirsan coba itaaliya ayaa xalay waxa uu dhex maray kooxaha yuventus iyo torino oo labaduba ka wada dhisan magaalada torino ee dalka talyaaniga ciyaartan oo ka tirsaneyd wareega sideedaad ee kooba itaaliya waxaa laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda yuventus oo sidaasi ugu gudubtay wareega kuwartar finalka ee tartankan labada gool waxaa yuventus u kala dhaliyey douglas costa iyo ciyaaryahan mario manzukij yuventus waxa ay ciyaarta afardhamaadka ee kooba itaaliya ku beegantay kooxda atlanta oo horey ugu soo badisay napoli halka laziyo iyo milanna ay is arki doonaan afartaas koox ayaan usoo gudubtay wareega afardhamaadka ee coba itaaliya ee dalkaasi talyaaniga dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo furan haddii aan aadnana kooxda barcelona ayaa waxa ay markeedii afraad dalab u diri doontaa kooxda liverpool oo ay ka doonayso ciyaaryahan philip cotino laacibkan u dhashay dalka brazil ayaa doonaya inuu u wareego kooxda barcelona xagaagii lasoo dhaafay barcelona saddex jeer ayay isku dayday saddexda jeerna liverpool ayaa diiday dalabka balse warbaahinta ingiriiska ayaa waxa ay ku warantay in barcelona markan ay kordhin doonto lacagaha ay ku doonayso shan iyo labaatan jirkan waxaana la leeyahay ilaa iyo boqol iyo konton milyan oo euro ayay miiska saari doontaa si ay u hesho xidigani kooxda everton ee dalka ingiriiskana waxa ay qarka u saaran tahay inay la soo wareegto weeraryahanka kooxda beshiktash iyo xulka turkiga jenki toshun ciyaaryahan toshon oo lix iyo labaatan jir ah ayaa hadda ku sugan magaalada london ee dalkaasi ingiriiska halkaas uu ku mari doono maanta tijaabada caafimaadka gudoomiyaha kooxda beeshaktash fikreed orman ayaa u sheegay warbaahinta turkiga in ay ku heshiiyeen kooxda everton iibinta ciyaaryahan jenki tosun toshon ayaa waxa uu si weyn uga dhex muuqday sanadkii lasoo dhaafay koobka kooxaha horyaalada yurub isaga oo kooxdiisa beshaktaashna gaarsiiyey wareega lix iyo tobanka ee koobka champions leaga beshaktash waxa ay la dheeli doontaa wareega lix iyo tobanka ee tartanka yurub kooxda kubadda cagta ee bayer munik bisha februari ee soo aadan dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad buu umahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinayay haatana aanu dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaada eeqa axmed iyo cabdicasiis iskalaaji heestuna waa bidhaan qurux
hoggaygu jacaylka miyuu ka bogtaa meerkaygan xasuustu miya ika ba'daa
dartaa boqolyowga miyaan ka baxaa aabidhaan quruxowga miyaan badqabaa
hoggaygu jacaylka miyuu ka bogtaa meerkaygan xasuustu miya ika ba'daa cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aanu baxnaansho barhka iga
isi
bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aanu baxnaansho barhka iga isi kubaahi qaabte baambaani quluubta basa asay darta
kolkaan ku bartaan barwaaqa hele dalyaay boqortooyo adaa iga badan
barbaa kutaba isa kubaahi qaabte
heestaasi ayaan idinku dhaafaynaa intaynu mar kala kulmaynana dhammaantiin waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aanu baxnaansho barhka iga isi
dhankaga bal inta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah